waxaynu soo tilmaamnay siduu nebigu uga simay calayhi salaatu wasalaam wax ka qaadistaasi xataa saxaabada qaarkood ay isku dayeenay alcabaas ibni cabdilmualib oo adeerkiiya oo weliba sheegtay inuu muslim lasoo qasbay uu ahaa markuu soo baxayo isagoo islaamaynu meesha yimi haddana inaan waxba laga aqbalo ee la yidhi ha laga qaado isagana cabaas waxaa la yidhaha wuxuu bixiyey boqol waqiyadood oo fidye ah caqiil ibn abi aalib oo isna kooxda la socotay sideetan buu ka bixiyey dhammaantood dadkii asrada ahawn ama maxaabiista ahaa ama hantaan laga qaaday ama bacdulasra waxaa la tilmaamay ilaa afartan waqiyadood oo keliya in laga qaaday wixii aan hanti haysan ee waxgaranayeyna waxaa lagu faray inay wax daraan dadka muslimiintaasaa wax loo qoriyo wax loo akriyo aqoonin markaynu ku noqono hanaaimtii ama xoolihii la helay ee gaalada laga dhacsaday iyada sharci hore kama oolin haniimada iyo qaabka loo qaybinayo waxaa markaa ka dhacay waxoogaa hadalah walidalik ayaa xadiidka uu warinayo saxiixa uu warinayo cubaadata bnu samit ba wuxuu leeyahay nebigaanu la soo baxnay calayhi salaatu wasalaam dabeetana waxaanu shaahidnay ama waxaanu ka qayb galnay macrakadii beder labadii kooxood markay kulmeenna ilaahay wuxuu jebiyey buu yidhi cadowga eegi dabeeta saxaabadii waxay noqotay buu leeyahay markii gaaladu jabtay saddex qaybood olo ku daba dhacday ciddii jabtay oo daba gashay oo eriyeysay oo seefta kasii dharginaysay iyo olo wixii ay ka tageen ee alaab ah ee haniimaha ururinaysay oo soo gurtay iyo qolo nebiga ku hadhay calayhi salaatu wasalaam oo ilaalinaysay oo ka cabsi qabtay in gaado iyo wuxun ay soo noqdaan oo markaasi ay nebiga calayhi salaatu wasalaam dib usoo weeraraan saddexdaa kooxood bay u qaybsameen kooxyadu dirirtiibay sii waday oo nimankaa sii yaacaya ayay la dabagaleen seefta kooxna waxay ku mashquushay wixii ay ka yaaceen xoolihii iyo hantidii iyo wixii le nimanku niman kibrey ahaayeen oo lahaa waa inaynu meesha fadhinaa maalmo wax ku cuqalaannaa buuqeenna iyo qayladeenna carabay maqashaaye wixii ay hanti ka yaaceen ayay ururinayeen kooxina waxay kusoo hadhay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo ilaalinaya ilaa iyo ay habeennimadii gaadhay markaa maalintii oo dhan dagaalkaa iyo waxaasaa socday habeennimadii bay gaadhay habeenkii markii la gaadhay laysu wada yimi ay qoladii xoolaa urursatay waxay idhaahdeen anagu annagaa waxaan soo gurannay oo dee nin waliba wuxuu soo qaatuun buu leeyahay cidinalama laha wixii aanu hanti soo qaadnay cid aanu wax ka siinayna naxnu xawaynaaha wajamacnaaha falaysa liaxadin fiiha nasiib bay idhahdeen annagaa soo urursanay oo soo dhacsanay cidna wax naguma laha kuwii cadowga dabagalayna waxay dhahdeen lastum bixaqan biha mina noogama xaq badnidin bay leeyihin fanaxnu nafaynaa canha alcaduwa wahazamnaahu markaa gurayseen raggii seefta idinla dul taagnaaban oona sii firdhinayna oo waanu idinka sii erinay noogama xaq badnaydin inay yeelataan qoladii nebiga ku hadhay waxay leeyihiin annaguna ilaahay rasuulkiisaanu ururinayna waanu uga cabsanay in yani marka xoolaa ururaysa ilahay rasuulkiisaanu ilaalinayna waanu uga cabsanay in cadowgu uu ku soo baxo markaa kambanaan ana ku mashquulsanay waxaa la yidhaha waxoogaa muranaa qadiyadata ka dhacay murankaa dabadeed baa ilaahay qur-aan soo dejiyey markaasuu kaga warramayo mas'aladan iyo xukunkeeda yasaluunaka can ilanfaal qul ilanfaalu lilahi wاrasuul faاtaquu llaha waaslixuu zaata baynikum baa ilaah yidhi ilahay baa qur-aan samada ka soo dejiye leh yas'aluunaka can ilanfaal waxay ku weydiinayaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala anfaalku waa hanaymti xoolihii bay warkeeda ku weydiinayaan iyosaa laga yeelayo qul ilanfaalu lilahi wاrasuul ilahay baa wuxuu yihi markaa war haniimada dhammaanteed ba aliya rasuul baa iska leh gacanta ka qaada shaqo kuma lihidin ee idinku fattaquu llah alla ka cabsada baa la yidhi oo waaslixuu zaata baynikum oo suubiyo hagaajiya waxa dhexdiinaa baa ilahay yidhi subxaana wa tacala idinka shaqada laydin diray waa taasiye saa yeela baa la leeyahy subxaana wa tacaala idan markuu qur-aanku soo degay ee nusuustani soo degtay oo loo tilmaamaya inay masaa'ilkan ka hadhaan waa ka hadheen saxaabadu muran kasta oo dhaca waxay ahaayeen dad waqaafiinah cala alkitaabi wasunna ilaah iyo rasuulkiisu hadday wax xukumaan aan warka daba keenin oo waa ka ilaahay ku tilmaamaya qur-aanka wamaa kana limuminin walaa mumina inaan gabadh iyo nin mu'mina midnaba aanu u cuntamino u sugnayn wax khiyaro la yidhaahdo iyo doorasho haddii ilaahay iyo rasuulkiisu ay xukumaan inaanay wax dambahoo laga daba odhan karaa aanay jirin sidaa awgeed ilahay wuxuu ihi fattaquu llaha waaslixuu daata baynikum sidiiba xoolihii oo dhacan gacanta lagaga qaaday laakiin waxaa kaloo la soo degto oo aayaadkan la sii socotay aayaadka ilaahay ku tilmaamaya waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusa walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiina wabni sabiil aayaadka alla ku tilmaamaya subxaana watacaala wax allaaliyo waxaa haniimo soo heshaan khumus ilaah iyo rasuulkiisaa leh iyo kuwa qaraabada oo saaxiibka ah agoonta iyo masaakiinta iyo ibni sabiilka kooxdaasaa khumus leh arbacatu akhmaaska kalena yani shan meelood marka loo qaybiyo meel ahaan qoladaasaa leh afarta kalena waxaa leh dadkii dagaalamay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu u qaybiyey dadkii dagaalamay ayuu si siman u qaybiyey kii waxeriyey iyo kii nebiga la sii joogay iyo kii soo ururiyeyba si siman ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu qaybiyey sia aahaarta saxiix ay tilmaamayso markii uu ka saaray khumuskaas aayaddu ay sheegayso waxay kaloo culimmadu wariyaan in iyadana uu nebigu sagaal nin oo aan dagaalka ka qaybgelin inuu ka qaybgeliyo haniimadaasi sagaalkaa nin waxaa la yidhaha iyagu ahlul acdaar bay haayeen sababo qaar uu nebigu shaqo u diray oo shaqadaas lagaga reebay dagaalka oo masalan waxaa ka mid ahaa cuthmaan ibnu cafaan oo kale waxaa xanuunsatay haweentii uu qabay ruqiya bintu mustafa calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam inantu dhaleen ruqiya la odhan jiray ayaa xanuunsatay inantaasi oo uu cismaan qabay dabeetna nebigu wuxuu ku yidhi ku hadh gabadha tan oo maadaama ay bugto waxaabay geeriyootay markii dagaalka laga soo noqdayna waabay geeriyootay waxaa ka mid ahaa rag markii dhexda la soo socdaiyo meelahaasi nabarro iyo kusuuri ay soo gaadhay oo dhibaata ay ku dhacday sagaal nin bay markaa sheegaan culamaai taariikh oo aan iyagu waqcada xaadirin laakiin asbaab daraaddeed u hadhay ee dagaalka ka qaybgeli lahaa kooxdaasi waxaa la yidhahdaa khaniimooyinka iyaga waa lagu daray mar allaaliya markii ay caddaatay ilaahay subxaana watacaala siduu wax u kala xukumay iyo sida wax loo qaybinayna dadkii ilaahay taacadiisa usoo noqdeen khilaafka dhammaantiina waa dhammaaday shaniga ama arrinka dadka muslimiintiina mar kastoo ilahay rasuulkiisu wa xukuma halkaas bay ka taagnaayeen asafra meel la yidhaahdo markii lasoo noqday madiine lagu sii socday dhexda lasii socdana waxay ahayd meesha haniimada lagu qaybiyey dabeetana wuxuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam zayd ibnu xaarisa si magaaladii madiine uu u tago ugu bishaareeyo in muslimiintii guulaysatay laakiin wararku waxaynu nihi xagga maka warkii tegayna war adag buu noqdo reer maka waynagii shalay ka tilmaamaynay ninkii wuxuu ku hadeeyey safwan ibnu umaya xagga madiine lafteedu wax loo qaadan waaye buu noqday oo dee war la filayey muu ahayn saa daraaddeed zayd ibnu thaabit markuu yimid oo uu bishaaradii sheegayo ay muslimiintii farxeen laakiin farax haddana uu shaki ku yara jiro aan weli si fiican loo yaqiinsanayn buu ahaa ilaa iyo usama usamata ibnu zayd ibnu xarisa saxaabigan warka sida iidankiisi wey usama ilaa iyo uu leeyahy fa wallahi ma sadiqtu xataa ra'ayna lasara ilaa iyo laysmaba rumaysanin ilaa iyo la arkay maxaabiistii oo la wada mooyaane iyo dadkii lasoo qabqabtoo la arkay mooyaane waaba hore loo rumaysan kari waaye markaas baa dadku ay aada u yaabeen iyagoo faraxsan oo la yaaban ma nimankii quraysheed baa maanta sidan loo galay oo sidaa u jabay oo sanaadiida quraysh raggii ugu waaweynaa toddobaatireeye aan baan midba laga haynin oo geeriyooday iyo toddobaatan maxbuusnimo lagu wado aad bay ula yaabeen dahshada dadka ku dhacday waxaad ka garanaysaa qisadan saxiixaa dhegayso waxaa la yidhahdaa umu lmu'miniin zawda sawda oo ah haweentuu nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam ayaa markay aragtay quraysh odayadeediiyo labada gacmoodba xidxidhan yihiin oo la wado ayay ishayn kari weyday waxay la hadashay baa la yidhi abayaziid abayaziid ninkii la odhan jiray waa suhayl ibnu camar suhayl ibnu camar waa nin saxaabi ahaa laakiin markaan gaal bu ahaa suhayl ibnu camar markaa waxaa lagu tilmaamo khatiibu quraysh buu ahaan jiray waa ninka ugu aftahansan baa la yidhi quraysh qurayshi markay meel damacda inay ka hadasho ninka u hadli jiray ayuu ahaan jiray suhayl ibnu camar waa ninkii qurayshi usoo diratayna sulxu xudaybiya inuu nebiga la galo calayhi salaatu wasalaam waa ninkii sulxu xudaybiya xagga gaalada ka soo jeeday ee sulxiga gelayay sauda waxay aragtay markaasi suhayl oo labada gacmood inta luqunta loogu xidhay la wado oo maxbuus ah dabeetna way tahin kari weyda waxay tidhi abaa yaziid acطaytum biaydiikum alaa mudtum kiraama bay ku tidhi ma gacmaha dhigateen ilaa intii luqunta laydinka xidhayay war maad si fiican u dhimatid bay ku tidhi marka intay tahin kari weyday yani dhimashaa kuu dhaantay in sidan lagu soo xidhxidhe maad geeriyotid bay sawda ku tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maqlaya wuxuu ku yidhi cala allahi wa calaa rasuulih ay tuallibiina cala allahi wa calaa rasuulih nama ilaah iyo rasuulkiisa dadka ku diraysaa ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam oo la joogay markuu arkay sawda weedha ay ku hadlayso ayuu idhi nama ilaah iyo rasuulkiisa ayaa dadka kusoo diraysaa markaasaa waxay tihi yaa rasuula allahi waladii bacataka bilxaq ma mallaktu xiina ra'aytu abaa yadiid majmuuca yadahu ilaa cunuqihi bilxabl an qultu maa qultu ilaahay rasuulkiisiiyo bay tihi wallaahi nafta ismaan garanin waxaan ku hadlayba waan itayn kari waayay bay tihi markaan arkuun odaygii dhammeeya aba yaziid oo luqunta gacmaha loogu xidho meesha la wado markaan arkay wax allaaliya waxaan ku hadlayba ma garanayn bay leedahay idan waxaad ka garanaysaa dahshada dadka ku dhacday xataa um lmuminiin ay tayn kari weydo oo tidhaahdo war maad si fiican isaga dhibataan inta sidan laydiin soo hogaaminaya yacni jab aan la arag ama jaba aan la filin yani jababka qaar baa ah wax aad filaysa haddii lagaa guulaysan inta lagaa guulaysan karaa intay tahay ciidan ku nin ah oo fursaantoodii iyo raggoodii oo dhan watay oo soo diyaargaroobo waxaasoo farasa watiyo waxaasoo awra in toddobaatanna la dilo toddobaatanna la qabqabto oo dadka sidaa u galeena saddex boqol iyo dhowr iyo toban ay tahay dee dadka aragtidoodii inkastoo malayga dagaalka ay ka qayb gasho tuntay haddana dadka aragtidoodii un dhowr boqol oo nin inay sidaa ragga kan u galaan waxay noqotay waxaan la filayn ama la qaadan karaynin waa taa ka yeedhsiisay markaa umilmuminiin sawda inay tidhaahdo intaa gacmaha dhiganayseen maa dhimataan idinkoo sharaf le inay tidhaahdo waxaynu kala soo sheegnana dhexda markii lasoo socdayna ina laba nin la dilay nadar ibn alxaris ninka la odhan jiray iyo cuqba ibn abi mucayd aynu dhi iyagu waxay ahaayeen mujrimay alxarb kuwii nebiga dhibi jiray calayhi salaatu wasalaam nadar isaga markii madaxa laga jirayay waxba kamay sheegaan laakiin cuqba talaxumaa qaado haddana cabashuu bilaabay markii madaxa laga jirayay ninkii wixii loogaa samaynayey oo aninka nu nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu uurkujir neef geela ma dusha ka saarayay ama isku dayay inuu go-a ku baktiyo in dhahayn abibakar baa dalka kaga soo gaadhay ninkii waxaa samaynayey markii gacanta lagu qabtay wuu ishayn kari waayey ilaa uu yidhahdo ya moxamed malnasibiya ya rasuul allah carruurtii aad ugu ku hadlaynaysaa ilaahay rasuulkiisiiyo annaar buu ugu jawaabaa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayadda abi daauud fi sunan oo isnaad xasana kusoo aroortay tabrani fi lkabiirna kusoo aroortayna rijaalkeeda lagu tilmaamay rijaal saxiixina yihiin calaa kulli xaal maalintuu waxaan samaynayay ama markuu dhibta geysanayay muu xasuusanay in wuxuu geysanayo ee markii la qabtay unba calaacan iyo tanactanaci ka dhammaatay maxaabiista intii ka soo hadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ogolaaday in wuxuu u dardaarmay saxaabadu in la ilaaliyo oo la dhowro xadiis mursala waa kaa kusoo aroorinaya muscab ibnu cumayr walaalkii markii la qabtay abu cusayr waa kii lasoo xidhay dabeetna isagoo maxbuusaa la keenay wuxuu leeyahay nimankii aan u xidhnaa ee asiirka aan u ahaa hado iyo cashaba looma keena buu leeyahy ilaa iyo khubuskana aanay igu gaar yeelaan midhabka timira iyo waxaana iyagaa cuna dardaaranku nebigu u dardaarmay uu ku yidhi war way maxaabista si fiican ula dhaqmana yani maxbuusku buu leeyahay reerka raashinka iyo odayada loo soo dhigo inta ka macanaa laysiinaya buu leeyay iyaguna timirta iyo waxaasay qaadqaadanaya yani intii ka nafta lahaydba anaa cunayay buu leeyay ilaahay xad gaadhay buu inaan ka khajilo nimankani siday aniga wax walba igu soo riixayaan inaan cuno faastaxyi faaruddaha fayuruddaha calaya maa yamusaha buu yidhi waan ka xishooday cunnada xaggaygu loo soo wada riixay markaasaan ku celiyaa buu yidhi midna gacantiisa ma celiyay dib baa laigu soo wada celiyaa buu leeyay oo anugunba meesha inta kimisa la keenay iyo waxaasoo dhan anaa cunayay buu leeyay yani taasina waxay tilmaamaysaa dadka muslimiinta ahi xusnu lmucaamala xataa maxaabiista hayeen qaabka ay ula dhaqmayeen inay si aada u fiican ay ahayd waana waxaan taarikhda bini aadamka ee dagaalada lagu haynin in dad maxaabiis oo dagaal lagu soo qabtay sidaasaan loola dhaqmo oo reerku cunadu cunayo iska fadilo oo iyaga siiyo taarikhda bini aadamka wax lagu arkay maaha waxun baa lagu hayaa taarikhdaasi islaamiga mawqacadan bederi kastoo dagaal yar ay ahayd marka xajmi ahaan la eego haddana waa dagaalkaasi waqcada hayru macquulka ah yacni dhacdo lama ilaabaana ka dhigay bale ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaynaysay yawma alfurqaan baa ilahay yidhi maalintii kala baxa maalintii xaq iyo baatilku kala baxay ee gal iyo muslimka haraadeen ee wax walba la kala saaray baa ilahay ku tilmaamaya subxaana watacaala inay yawmulfurqaan tahayna waxaad ku garan kartaa taariikhda marka la warinayo waa waqco runtii dad badan oo isku reero dhex martay laakiin waxay ku kala tageen ay diin ahayd waxaa laga yaabaa raggaan aynu leenahay quraysh raggeedii waaweynid baa meeshan la jiidayay ama dhimanayay kuwa laynayay kuway dhaleen bay ahaayeen saddexda koowaad ee mubaarasada la dhigay cutba shayba iyo waliid waliid walaalkii xagga kaluka soo jeeda aabbihii iyo adeerkii iyo walaalkii meesha lagu dilayo kuwa dilayuu la safeeyo uu ka soo dagaalamaya waa meel aad garan karto in labada walaa abu cusayr waa in abnu cumayr muscabna xagguu ka soo jeeda abu cusaydna xagguu kasii jeeda waa meel aad garan karto cumar bin alkhaaabna xagguu ka soo jeeda abtigiina xagga kalu ka soo jeeda waa meel aad garan karto abibakar xagguu ka soo jeeda inankiisi cabdiraxmaanna xagga kalu kasii jeeda yani waa family keliya cidday dilaysa in badan markaad eegto laakiin waxaa loo kala baxay diin ilaahay dartii baa loo kala baxo laysu nacay saasi daraaddeed ayaa ilahay wuxuu ku tilmaamaya inay tahay yawm alfurqaan maalintii kala baxa inay tahay oo xaq iyo baatil loo kala baxay walidalik baa raggii mawqifka kan istaagay fi taarikh badriyiin baa la yidhaahdaa ninkaasi waa bedri haddii la yidhahdo yani saxaabada sharaf dheeraadu ku lahaa xataa waxbixinta cumar bin alkhaaab ciidanka marka lacagta la siinayo ninka bedriga ah iyo hayru bedrigu isku mushahar may ahaan jirin ama isku abaqa may ahaan jirin cumar agtiisa inkastoo abibakr isagoo odhan jiray anigu muslimiin kala sooci maayo oo isku si wax u wada siin jiray labadii sannadood oo haystay masaa'ilka cumar iyo abibakr isku khilaafsanaayen bay hdo abibakr cumar agtiisa tobankii sane oo madaxda ahaa bederiga iyo saxaabiga kale isku itaal may ahayn ama isku meelka may joogin safaxaatu taarikh yani wax gaaray ka ahaayeen waxaanad ka garan kartaa inaanay isku meel ka joogin waxaa la yidhahdaa dadkii maalinta shahaadada ku qaatay beder waxaa ka mid ah xarisata bnu suraq alansari isagoo wiil yara afariy tobankii nin ee ku shahaadada qaatay buu ka mid ahaa dabeetana waxaa la yidhahdaa hooyadiibaa uu timi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo xaarisa halkuu igaga yaalay waad og tahay ee ii sheeg hadduu janno ku jirana aan iska sabr oo xisaabsad eh ninkaasi hadduu janno galay wain takun ilukhra tara ma asrac haddii aanu janno ahayn meeshuu u kacayna waxaan yeelaya tilmaam wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wayhak janna waaxida hiya hoog yani wayhak waa kelima la isaga isticmaalo qofka hoog loogama jeedo waa kelmada carabiga iska isticmaali jirtay ma waxaad filaysaa buu ku yidhi janno qura inahaa janaanun kasiira buu nabigu yidhi janno qura meesha ku jira maahe waa jannooyin buu yidhi wa inahu fii jannati alfirdows haddana jannat lfirdowsa ayuu ku jira idan kuwoodii shahaado qaatay firdowsi lacla ayay u kaceen kuwoodii noolaa waxaad ka garan kartaa kuwo dunuub khatara galay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku cafiyey mujarad inay baderiyiin ahaayeen dagaalkii beder nin soo xaadiray inuu ahaa walidalik ba waxaynu xagga dambe ku arki doonaa waqcadii xaaib xaaib ibn abi baltaca waa nin saxaabiya laakiin fatxu maka markii maka la furan doono ayuu warqad diray uu quraysh ugu warramayo inay muslimiinta iyo ciidankoodii soo socdaan warqadaas marka la eego waa warqad khiyaana cudmaa noqon karta yani khaayinimo weyn lagu tilmaami karo isagu isagoo aan qadiyadda tan saan uga jeedin ujeeda un nimay waxoogaa xoolaa ka dhexeeyeen inuu xoolaa badbaadiyo oo u arkayay yani islaamka iyo diintu inay iska guulaysanayaane intii yarayda xoolahaydi xagga eer ay ninkaasi heshiis ku ahaayeen inay u badbaado un dabeetana waxaa ka yaabay saxaabadii rag meesha joogay ilaahay rasuulkiisiiyo waan madaxa ka goyna bay dhaha waa munaafiq waxa kaniya warkii uu diray ilaahay baa rasuulka u sheegay muu gaadhin meeshii iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa cid diray waa la soo qabtay waraaqdii marka waa evidence cad oo lagu hayo waa red handed waa la hayaana inuu dembiga kan galay warqadii waa la hayaa dabeetana waxay dhahay ilahay rasuulkiisiyo waa munaafiqa kanaan madaxa ka jaro nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam armiyaydan ogeen inuu badar yahay buu yidhi reer badan inuu yahay lacala allahu طalca calى ahli badri faqaala icmaluu maa shitum faqad wajabat lakum اljana aw faqad kafartu lakum waxa la arkee buu yidhi reer badan oo dhan inta alla taalacday inuu yidhahdo waxaad doontaan sameeya jana helaysaane ama dembigiinaan dhaafay yani idan beder ajarkeedu ma aha wax fudud sidaa ogeed ba khiyaana cudmaa kuwii galay ayuu nebigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam ninkaa leediin gacantaa lagu taagaya miyaanad ogeyn inuu beder ka qayb galay mar kalena mid baa yidhi hebel naartuu gelayaa buu yidhi kadabta buu nebigu yidhi laa yadkulaha fainahu shahida badran walxudaybiya ma beder iyo xudaybiya ninka xaadiray baycatu ridwan iyo beder ninka xaadiray baad waxaa kula hadlaysaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam idan beder ahlulislaam meel hayru caadiya bay ka joogtaa ninka bederiga ama saxaabiga ahlu bederka lagu tilmaamaana waa saxaabigii ama waa kuwii ilaahay gacantooda uu diintan ku dhisay un si kale markaynu u tilmaamno diintani inay istaagto oo waarto oo maanta joogto maalintaa badar haddii lasoo jiido abi jahli ilaa madiine waa geli lahaa waxba kama tageen laakiin fircawn haadi lumma ninku alla ku tilmaamay ilahay wuxuu ku tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu abujahal ku sheegay inuu yahay fircawn haadi lumma waa ummadda nebi maxamed fircawnkeedii baa ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam fircawn haadihi lumma kooxda ilaahay gacantooda ku jebiyey taariikhda meel gaar ayay kaga yaalin waxay keentay waqcadaasi bedari markaa inay mu'miniintu xoog dareemaan waayo waa dagaalkii koowaad ee ay galaanba waana waqcaddii koowaad ee gaal iyo muslim isaga hor yimaado waxay dareemeen xoog iyo suldadoodii madiini inay adkaato iyo yuhuuddu inay hoosayso ama mushrikiintii meesha la joogtay inkastoo tani ay keentay haddana nimankii yuhuudda ahaa xaqdi badan inay sii qaadeen oo qaar badani mujaahara bilcadaawa cadaawadda ay dib ugu soo dhawaaqeen laakiin waxay kaloo keentay in badan oo ka mid ah gaaladii meelahan joogjoogtay ama dadkii hungurigu ka hayay madiina in hungurigooda uu yaraado waxaynu tilmaami doonaa markaasi dhowr qiso oo la tilmaamo midi waa yahuuddii reer banu qanuqaaciyo mowqifka istaageen midina waa nimankii munaafiqiinta ee madiine joogay iyo meesha istaageen mid kalena waa quraysh iyo mowqifka istaagtay markaynu eegno madiine iyo mushrikiintii joogtay awal rag badan baa jiray oo islaamka cadaadinayay bale si cadcad ay xataa quraysh waraaqa ugu soo dirayso la soo xidhaysay sida xadiiska bukhaari tilmaamayo cabdillaahi ibnu ubey ninkii la odhan jiray iyo koox ka midi laakiin beder markay dhacday cabdillahi ibnu ubey shalayto intuu meelaha istaagu nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo agmaro uu sanka ka qabsan jiro odhan jiray dameerkaaga qurmuunkiisa igala fogow iyo majaalisteeda ha noogu imanin iyo yacni nin gaalnimadiisu cadday bu ahaa beder markay dhacday laakiin madaxuu hoos u dhigay waxaa arkay inaan sidii hore soconaynin waxaa u muuqatay inaan maanta muslimiintu ahayn maalin afka lagu taagi karo waayo raggii afka taagay halkay mareen buu ogaa sidaasi daraaddeed wuxuu iska qaatay inuu islaamka iska sheegto oo islaamo beder bil dabadeed wakti aan dhammayn ayuu islaamka soo galay laakiin islaam dhaba muu noqone wuxuu noqday inuu dushana ka ashahaato ama safka muslimiinta ku jiro ama salaada la tukado ama caynka hoostana gaalnimadiisa inuu ka wato munaafiqu ahaado waa ninka lagu tilmaamo markaa inuu yahay ra'sulmunaafiqiinka madiine wixii nifaaqa ku dhaqmi jiray waa duqoodii ama waa odaygoodii waa ninkii xaadisatul ifki iyo bel oo dhan dhigay dhacdooyin badan oo dambe u dhigay waa inugu soo noqon doona ninka kan calaa kulli xaal beder dhacdadeedii waxay keentay cabdilaahi inuu caddaysan kari waayo wuxuu shalay caddaysanayay inuu markaasi hoos u dhigo hadalka oo kitaabu nifaaqa ka bilaabmay madiina oo awal waxaad moodaysa in lakala inaan dee muslimiintu xoog laga baqo aanay ahayn sidaasi daraaddeed ninka raba ninka raba inuu caarida inuu si muuqda uu caariday laakiin hadda waxaa timi meeshii sultada islaamiga ay jirtay iyo dawladda islaamiga inaan cidda heshiis la gashay mooyaane cid si dhaba u caaridi kartaa inaanay jirin markaa inuu bilaabmo nifaaqa baabka ah iyo munaafiqiin inay soo baxdo markaynu eegno xaggii kale ee quraysh iyo warkeedii quraysh dadkeedii waaweynaa waa tan in badan la dilay riwaayo mursala ayaa waxay sheegaysaa inay qurayshi warkii markuu tagay tidhi aan is adkayno sidaan isi maahe raggii toddobaatanna dhibe toddobaatanna waa maxaabis aan is adkayno oo markaa yaan loo ooyin gabadh maka ka baroorataa ma jirto iyo islaamba ayay tidhaahdaa toona wixii dhintay oo dhan ha loo aamuso bay idhaahdeen maanta waa maalin laynagu shamaasat ilacdaa baa dhacaysa waa laynagu wiirsanayaaye yaan buuqeelan la maqlin qisas badan bay soo arooriyeen markaa ahlu taariikh xataa rag ka midi mid baa maqlay bay idhahdaan maalin ahlu taariikh say sheegaan islaan ooyeysuu maqlay markaasuu waa nin nalo meel fadhiyey dhowr inana u dhalayna dagaalkaa lagu dilay wuu ishayey markaas iyo dee ballanka ofi buu lahaa dabeetana wuxuu maqlay taa tu ooyeysa markaasuu uhi war bal taa u taga qaylinaysa oo waxay soo egtaan in maanta oohintii laysu fasaxay inankii hebela kama sabri karaya wuxuu rabaa gabay baroordiiqa inuu tiriyo tii baa loo tegay oo waxaa la yidhaha awr ka lumay bay la ooyeysay arrinkuma ma ahaynan arrintii raggaba may hayna awr ka lumay wuu isxejin kari waayo gabay dheeroo baroordiiqu tiriyaa la yidhi oo inankiisiina ku halqabsanayo uu leeya wixii rag dhintay cidiinma ooyine habartaadan awrka u ooyeysa uu tilmaamaya yani gabay waa guguulihii soomaalidu sheegaysao kale calaa kulli xaal way aamustay qodobakii waxay qaadatay ra'yiga ah inaan xataa la baroordiiqin ee beleda la qarsado oo la aamuso sidii loo aargudan lahaana in loo aarguto waxaa jiray baa la tilmaamaa sida uu ibnu xajar soo aroorinayo mursal curwa bnu zubayr iyo zuhari labadaba laga soo aroorinayo waa laba riwaayadood oo mursal ah waxay soo arooriyaan waxaa jiri jireen nin la yidhahdo cumayr ibnu wahab aljumaxi cumayr wuxuu ahaan jiray yani qoraysh waxay idhahdaan shayaaiinta laska ilaaliyo waagii dambe nin muslimo fiican bu ahay nin aad u imtixaana bu ahaa dadka yani sharkooda iyo beladooda marka la arko hebel sharka haynala dhaafo la yidhaahdo ayuu ahaa cumayr ibnu wahab aljumaxi ayaa wuxuu markii dambe safwan ibnu umaya safwaanka aynu lahayn ninku kulahaa wa waalan ya waxba garan maayo bal hebel iyo hebel weydiiye oo aabihii ah ninkii bilaal ku musanaabee la dilay iyo walaalkiiba ayuu wuxuu yidhi ninkaa iyo safwan ayaa wada hadlay baa la yidhahdaa cumayr ibnu wahab aljumaxi ayaa wuxuu yidhi safwanow tu lagu doogsado maanta waan yeeli lahaaye dayn laygu leeyahay iyo carruurtaa yarar meelaa kaga taga aanan garanaynin maxamed ma noolaadeen buu yidhi safwan wuxuu yidhi arrin hadduu intaa yahay anaa qaaday taasi labadeenna haynoo dhaxaysa dayntaana anaa bixinaya caruurtaana aniga igu dhig anaa biilkooda iyo daryeelkooda iyo arrinkooda anaa xambaaraya haddaad ikhtiyaal soo samayn karayso maxamed dili karayso soo deg waxaa la yidhahaa maxaabiistana inaanu dhalay baa ku jira oo kuwa maxaabiistii la qabtay ah marka wuxuu leeyahay qaab aan u tago madiinana waan hayaa dee waxaan iska dhigi doonaa in maxbuuskaygii inaan soo furana ayaan iska dhigi doonaa heshiis baa la wada gala inuu ikhtiyaal la sameeyo bal dagaal weyne ha dambeeya in ikhtiyaal lasoo sameeyo ah in la soo dilo nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam shirqool in lagu soo dilo seeftiisii ayuu soo faystay awrkiisana waa la siiyey dabeetana waa fuulay wuxuu socdaba magaaladii madiinu soo galay masaajidka hortiisuu awrkii fadhiisay isagoo daadagayumu cumar bin alkhaaab arkay wallaha ku dhaartay buu yihi cumar inaan cumayr waxaan bale ahayn inaanu la soconin cumar oo koox wataa markaa igu soo dhaqaaqay markuu arkay cumayr ibnu wahab oo meesha awrkiisii joojistay oo kasoo daadegaya ayuu kusoo dhaqaaqaa la yidhi deetana wuu qabtay maxaad rabtaa wuxuu yidhi caynkaasaan rabaa inakeen buu yidhi isagoo wadabu ilaahay rasuulkiisa u keenay nebigu calayhi salaatu wasalaam baa yidhi siida muxuu wadaa waar maxaad wadaa beentiisii buu akriyay markaa waxaan u socday dee inankaygii lahayay in aan soo furto waa kaaso been baa haddaa seeftuna waa maxay ku yidhi bay yidhahdaan riwaayaadka qaarkood say tilmaamayaan haddaad nin dee musaafir unu rabay inaad inanka furato aad tahay hubkan aad ku jeeni qaaran tahayna waa maxay buu ku yidhi alla hoojiye shalayba waxnamay tarin buu yidhi yani shalay markaan soo dagaal galnayba seefi waxnama tarina maanta waxna taraysaayo kalu tilmaamaya wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam say riwaayaadkaasi sheegayaan been baad sheegtay ee umaad imanin inaad maxbuus furato ee adig adiga iyo safwan meesha wada fadhiistay ee sidaas igu soo de dad alla fashilinaya miya warkood qarsoomaya waxyaa soo degayo ilaahayba ka warramaya kaagama iman baano nala rahayn oo waa ku beeninaynay buu yidhi aniga iyo safwan wixiina dhex maro aan cid ogi jirin aniga iyo safwan oo quli aan isla ognahay haddii aad og taa haddii laguba sheegay waxaan qirayaa bu yidhi inaad ilahay rasuulkiisii tay islaamnimadiisii buu caddaystay markaa cumayr ibnu wahab aljumaxina halkaasba ku islaamay maka wuxuu soo noqday markaa isagoo nin islaam ah oo islaamnimada ku baaqaya safwaanna waxaa la yidhi magaaladuu sii dhex marmari jiro qurayshay warana idiin haye iyarsulabuu odhan jiray baa la yidhi waxaan soo wado iyo waxaa ka soo bixi doona meesha waa ka yaabi doontaane iyarsuga siduu lahaa iyarsuga buu yimi ninkii cumayr ibnu wahabna inuu islaamay isagoo diin ku dhawaaqaya oo nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam rumeeyo islaamnimadiisa qaatay quraysh mas'aladani dhibtay ku keentay ghaswatu bader iyo raadkay kaga tagtay waxaad ka garan kartaa waxay ka gaadhay qabaa'il kale qabaa'il kale ayay muslimiinta isdileen ma isdilin oo nebigay khiyaamayeen calayhi salaatu wasalaam waynu arki doonaa taarikhdoodii xaadisatu rajiic oo kale niman baa yimi nebiga waxay dhahay waanu islaamayna waa kaaso waxaanu rabnaa cid diinta noo sheegta ee cid nagu dar kooxuu u diray nebigu quraa ah intii intay cidlo ula baxeen bay laayeen intii loo soo diray ayay badhna laayeen badhna qabqabsadeen quraysh baa maqashay laba maxbuus oo muslima meel lagu hayaa wafday dirta ay leedahay annaga addoonnimo nooga iibiya annaga idin siinayna soo siiya dabeetana waa la soo siiyey inta laga soo iibiyey hebel iyo hebel baan ugu aaraynaa u dilaynaa bay idhahdeen intay soo qaadeen ayay dileen xarabka intay meel ka yaro saaran waa khubayb iyo zayd ibnu datina iyo khubayb ibnu larat waa wixii lagu sameeyey yani waxaa loo soo iibsaday mujarad in loogu loogaga aargudo xadkaasay quraysh ka gaadhay ari iyo raad inay un si uun ayu ay u aargutaan aargudashadu waxay kaloo ka gaadho oad garan kartaa culamaai taarikh wararka ay soo arooriyeen oo maalan abu sufyaan ayaa waxaa la dhaha markuu magaalada soo galay kuwana qasaskan aan tilmaami doono o dhan ahlu taarikh baa soo arooriya sanad saxiixana baan arag laakiin aqul kamaa yaquluun waa iska masaa'il aan runtii mar haddanay caqiida iyo shareecad oona ku saabsisnayn isku si adarkaynteedu bay yidhahdaan culamaai taarikh wax badan ma kordhiso nooc min almuruna bay qadaaya siira ku sameeyaan haddii aanay ahayn wax masaa'il sharciya laga qaadanayo haddii masaa'il caqadi ay ku jiraan ama masaa'il fiqiyo dee sharci loo deliishanaya ku jiraan waa in axaadiis ama asaxday ama xasani ay soo aroortay yani shay maqbuula waa inuu soo arooraa ama iska riwaayaadka iska soodaa bay yidhaahdaan yurwa dhib badan uma arkaan ahlu taarikhu waa iska sheegaan masalan waxyaabay sheegaan waxaa ka mid ah abu sufyaan ba waxay yidhahdaan wuxuu ku ballan qaaday markuu magaaladii maka soo galay xoolay keenay ayaa la yidhi raggii iyo de wixii dhacay baa la sheegay timihiisa inaanu biyo damba marin ama subag damba marin ayuu ballan qaadaa la yidhi inayna aar guto mooyaane laba boqol oo faras buu soo kaxaystaa la yidhi oo ciidan ah dabeetana wuu soo cararay wuxuu yimaa la yidhi yuhuuddii reer banu nadiir buu kusoo degay nin ka mida odayadoodii mishkab kii loodhan jiraa filaya inuu yahay ayuu kusoo degaa la yidhi habeenkii khamri iyo waxay wada cabeen dabeetana magaaladu isyidhi weerar laakiin haddana wuu cabsado dagaal muuqda muu qaadin meel alcuraydon la yidhaahdo oo madiine ka tirsan waa waadi magaalada madiine ku yaalla xaratu waaqam buu ku yaalla xaratu waaqam waadigaa ku yaalla baa la yidhi darafkeeda ayuu waxoogaa gaatimereed iyo beerihii jarjaray in gaatimereedyana wuu jarjaray waxay kaloo sheegaan laba nin oo ka mid ahaa beeralaydii muslimiinta ansaarta ka mid ahaa na wuu uu sii dilay labadana markuu dilay waxoogaa dhirana jarjaray ayuu cararay intaa markuu sameeyey bay muslimiinta ka war heshay baa la yidhaahdaa raadca laga soo daba diray raadacadii nima fardawatay ahaayeenoo aad bay u eriyeen laakiin fulanimadii waxay tidhahdeen waa laydin soo gaari doonaa cunooyin ay siteen sawiiqiya baa ka mid ahaa baa layidhi bay daadiyeen waxay cuno sideen o dhan bay sii daadiyeen calaa kulli xaal muslimiintii nimankaa way gaari waayeen laakiin haniimo waxay kaga dhargeen un wixii ay daadinayeen raashinka iska fudaydinayeen oo dhan ayuun baa lasoo gurtay uun oo laga soo noqday hazawaat yar yar hazawadan yani suwaq la yidhahdana nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwuu raacay raadcadatan reer isaga hogaaminayay manayse gaadhin waxoogaagaa timirtaa unbuu gubay qarqarat ilkudr meel la yidhahda markay muslimiintu marayeenna waxay ogaadeen inaanay gaadhaynin dabeetana dib bay usoo noqdeen wixii ay xoola tuureen un ay qoladan inay isfudaydin daraaddeed in farda iyo xoolahoodu dheereeyaan ay u daadiyeen bay dib usoo gurteen dabeetana waa iskaga yimaadeen markaaynu eegno magaalada madiina iyo raadadkii ku yeelatay haddaynu iyada dib waxoogaa ugu noqono gaar ahaan nimankan yuhuudda ah yuhuudda saddexdii qabiile meesha deganaa waxay saddexda qabiile meesha degan ee yuhuudda wada ahaa waxaa magaalada xaggeedan su ka deganaa farsamo yaqaana ka ahaa nimankan reer banu qenuqaaca la yidhaahdo muarikiintu waxay dhahdaan taarikhda nimanka waktigan la saaray waxoogaa wa isku khilaafaan lakin waxaa la wada rumaysayay ghazwatu badr alkubra dabadeedinahay siduu imaam zuhri uu isagu ku xadidayo wuxuu leeyay shawaal baabay ahayd sanadkii labaad ee hijiriyada haddaynu qaadano qaacidada aynay shawaal ahayd waxaynu haysanay inay dhacday ghazwatu baderna ramadaan toddobiyo tobankeedi marka waa uun xawaadistii dhacday intan yar dabadeed waaqadi oo aan dee sanadkiisu wax la qaato ahayn isaguna waxaabuu yidhaahdaa maalin sabtiyeed oo shan iyo tobankii shawaalah ayay ahayd buu sheegaa reer banu qanuqaac sida caamkaa waxaa muuqata yuhuuddu markii xoog nebigu calayhi salaatu wasalaam uu muuqday in xiqdi badan iyo xaasisnimo badan ay sii gashay iyo muslimiinta inay ka hor tagaan waxaana la yidhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis masalan imaam ibnu xajar oo xasan ku tilmaamayo inkastoo rag kale intay ka daba tagaan ay nin sanadka ka mida moxamed ibnu moxamed la yidhaahda ay leeyihiin xaakimka laftiisa xaafidka laftiisa meel kale majhuul ku sheegay ay leeyihiin masalan xadiidkaasi sida uu tilmaamayo nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu nimankan yahuudeed meeshooda ugu tegey ayuu wacdiyey beder dabadeed wuxuu ku yidhi yaa macshara yahuud aslimuu qabla an yusiibakum mitla ma asaaba quraysh war yahuuda iska islaama inta aanay idin haleelin wixii bale ilaahay ku riday quraysh beledii ku dhacdoo kale intaana idinku dhicin war islaamoo diinta raaca waxay yidhahdeen kibir waxay ka qabeen ya moxamed laa yaquranaka min nafsika anaka qatalta nafara min quraysh kanuu akmaara laa yacrifuuna alqitaal moxamedow bay yidhaahdeen ha ku kadsoomin inaad koox yaroo wiilan quraysh ka mida aad disho aan dagaalka aqoon ee inaka law qaataltanaa la carafta anna naxnu nnaas waanaka lam talqa milana ee haddaad annaga dagaal nala geli lahayd bay yidhaahdeen waad garan lahayd dadku inay annaga yiin rag inuu annagun yahay waad garan lahayd bay yidhahdeen haddaad dagaal nala gasho wax nala midana inaad hore u arag markaasaad qiri lahayd bay leeyihin yani hanjabaadu halkaasi ka joogtay waxaana la yidhahdaa reer banu qayruqaac maadaama ay farsamada gacanta ku fiicnaayeen farsamo yaqaan bay ahaayeen gaar ahaan wixii farsamee magaalada iyaga haystay baa la yidhaha ama dahab ha noqoto ama fida ha noqoto ama waxaa la dhalaalay ha noqoto ama farsamada forginka ee soomaalida tumaalista utaqaana ha noqotee bir iyo seef iyo midi iyo toori iyo waxa samayntooda oo dhan iyo weelka iyo wax alaaliya wixii farsamo technical ee la qabto iyaga qaban jiray baa la yidhahdaa saa daraadeed waxaa lagu tilmaamay inay ahaayeen yuhuud nimanka ugu hubka badan leh maadaama iyagu dee farsamo yaqaanka yihiin oo ay waxaan sameeyaan nin reer banu qanuqaac ka mid oo malaa dee aan dhowrkuboo kala nooca haysani muu jirin baa la yidhahdaa saa daraaddeed waxaa lagu tilmaamaa inay hayeen yahuud nimanka ugu xooga badan leh laakiin marka kan kibirkan badanina waa hayey xaqdi badanina waa hayey waxay kaloo xilfi wadaag la ahayeen cabdilaahi ninkan isna colaadiisa aynu soo aragnay ee cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul la yidhaahdo kooxdaas bay xilfi wadaagna la ahaayeen nimankan yahuudeed markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam diinta ugu yeedh buu jiray laakiin kibirkaasi kasii qaadeen waxaa la tilmaamaa mucaahadaadkii ay nabiga la galeen calayhi salaatu wasalaamna inaanay sidoodii u ofinin dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam dagaal buu la galay sababta dagaalku cumuuman culamadu waxay leeyihin waa naqd lmisaaq waa cahdigii ayay buriyeen culamaai taarikhda masaladaasi waxaad moodaa dhammaantood inay soo wada naqliyaan ama bisifa caama in badan nebigu uu isaga dul qaadanaya iyagoo wax badan samaynaya qur-aankana ilahay baa daa tilmaamay yahuudi inaanay ballankaba aqoon wa kulamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqun ilahay baa hore u sheegay ballan kastoo ay galaan ilaa maantana waa caynka ilaa qiyaama saacina caynkaasay haanayaan yahuudi ballan ay gasho ee oofisa lama hayo waa taariikha iska leeyihin haddaa iminkadan dhegaysataan xataa kuwan aan nafta lahayn ay la gasho carafaad carafaad iyo waxaan nafta lahayn wax kastoo ay gasho baruun bay burisaa waa yani caadatan ilahay baa kitaabkiisa ku sheega wakulamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqun baa ilahay ballan kastoo ay galaan kooxiga kamid unbaa dib u burisaa marka yahuudi ballan isagu ma leh iyagoo ay caynkan ahaayeen haddana dhacdada marka soo dadejisay in lala dagaalamo maxay yihiin culamaai taariikh masalahan sanadkeedu xoogganayn bay soo arooriyaan oo ah riwaayad daciifa waxay sheegayaan in gabadh muslimadii ay istidhi suuqooda dahab ka tumo markaasi kii dahablaa markay la fadhiisatay oo waxaanu dhaldhalanayo waxaan ay eegeegayso oo lasabaayacayo ama wax loo samaynayo dahabkaas iyo waxaasi ayaa mid ciyaar suuqoodii kamid intuu xagga dama soo fadhiistay ayuu maradeedii dhulka taalay bay yidhahdaan buu meerahan sare ugu guntay iyadoo aan arkaynin iyo maradiis ugu guntay marka maradii de gabadha ee hoose haddii xagga sare loogu gunto markay istaagtay ayay markaa qaawisantay markay istaagtay ay kor isu taagtay ay qaawisantay ayay kuwii meesha joogee kalena ku qasqasleen marka waxa lay sheegaan riwaayadaas iska daciifkii waxay tilmaamtaa nin muslimiinta kamid oo markaa meesha joogay baa cadhooday kii waxaa sameeyey buu nabar ku dhuftay wuu dhintay iyana kiibay dileen dabeetana halkaasuu ka bilaabantay in naqd lmisaaqu yani gabadhaasi ay qaawiyeen ay ka bilaabantay bay sheegaan lakin waa riwaaya daciifa calaa kulli xaal waxaa muuqata uun nimanka kani in aanay ballankii oofinin dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu kusoo saaray iyada in ciidan lagu soo saaray oo ijlaal lagu sameeyo oo magaalada laga bixiyey khabar saxiixay ku sugantay bukhaari ku yaalla ibnu isxaaqana riwaayadiisa wuxuu kusoo aroorinayaa can caasim ibnu camar ibnu qataada ibnu cumar ibnu qataada riwaaya uu kasoo aroorinayo tafaasiilkii qisadatan yacni tafaasiilka qisadan riwaayaadka sheegaya waa axaadiis mursala oo mursalkuna min culamaa alxadiid waxay naqaanaa daciifka inuu kamid yahay laakiin qisadu maadaama ay sugan tahay tafaasiisha haddaynu iska qaadano riwaayada daciifkii masalan balsay usoo aroorisay waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ciidan kusoo bixiyey markay arkeen in lagu soo socdo nimankii yahuudeedna in ay galeen qalcadoodii qalcaday lahaayeen qalcadihii bay galeen dabeetana nebigu qalcadii buu ka qabtay bay riwaayada daciifkii sheegaysaa square ama qalcadii baa la go-doomiyey markaasi muddo shan iyo toban maalmoodoo markii go-doomiskaa lagu hayay ayay waxay aqbaleen nabiguna alayh salaatu wasalaam magaalada madiine abulubaaba abulubaaba ibn cabdilmundir ayuu madax uga sii dhigay baa lagu tilmaamayey ciidankan uu kaxaystayna calankiisa wuxuu u dhiibay baa la yidhaha xamza ibn cabdilmualib shan iyo toban markii uu go'doominayey oo ilaa hilaali dilqacda laga gaadhayo yani shiwaal ay kasoo dhammaatay oo dilqacda lasoo gaadhay ayaa xisaarkii ku adkaaday dabeetana waxay idhahdeen waanu waanu isdhiibayna xukumkaanu isu dhiibayna markii ay rabeen inay isdhiibaan ayuu ninkan la yidhaahdo cabdillahi ibnu ubay ibnu saluul baa nebiga ku dhegdhegay baa la yidhahdaa oo le ilaahay rasuulkiisiiyo ma afar boqol oo nin oo xaasira yani aan dirac gashanayn iyo saddex boqol oo nin oo daarica yani dirac diraca waxaa la yidhahdaa baashan birta ee seefta laga gashado yani waxaa jiri jiray gaashaanka waxaan ahayn oo ah bir gebigeedba la wada gasho silsilada yaryara aflaanta iyo waxaana ka araraxtaan marka waa bir yaroo wada silsilada oo qofku jirkiisao dhan kusii daynayo oo markaa waran iyo seefitoon aanay mudaynin marka qofka meelaha laabatooyinka iyo meelo khatar unbaa banaan oo dee nin dagaalyahan oo rasmiya inuu kala helo dhulkaa mooyaane waran iska caadiya iyo wax caadiya kuma dhacayaan marka wuxuu leeyahay saddex boqol oo nin oo yani hubkoodii uu u dhan yahay waa un halka maanta mudaracaadka laga xidho askartu kaarayaasha iyo dabaabada iyo waxaan ay galaan mudaracee xabadda yare caadigaa ka celiyo kaleba ka dhignay kuwaas saddex boqol oo nin oo daarica iyo afar boqol oo nin oo kaleo hubkooda u dhan yahay toddoba boqol oo nin oo madow iyo caddaan bay iga ilaaliyay baad subax qura wada dilaysaa wuxuu nebiga in badan ka baryayay bay tilmaamaan inuu siiyo nimanka ah laysii daayo oo maanta yaan la laynin waa ka jees jeestay bay riwaayaadkaasi tilmaamtaa akhiira nebigu alayhi salaatu wasalaam buu usii daayay baa layidhi waxaa lagu heshiiyey markaasi wixii dumarkooda iyo caruurtooda iyo dadkoodana inay la baxaan xoolaana inay ka tagaan magaalada madiinana inay ka guuraan saas baa lagu sii daayey xoolahoodii waxaa la yidhaha waxaa qabdiyo gacanta ku dhigay moxamed ibnu maslama saxaabigii la odhan jiray dabeetana saxaabada loo qaybiya si haniima ahaan iyagii iyo dumarkoodii iyo caruurtoodii iyo waxoodii kalena waa la sii daayay waxay culamadu sheegaan banu qanuqaac yani ijlaagooda ama saaristooda la saarayna waxaa kusoo degay nusuus qur-aan oo alla subxaana watacala uu kaga waramayo qul liladiina kafaruu satuglabuuna watuxsharuuna ila jahannam wabi'sa almihaad qad kana lakum aaya fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabiili illah waukra kafiratun yarawnahum milayhim ra'ya alcayn wallahu yu'ayidu binasrihi man yasha ina fi dalika lacibra liuli labsaar aayaadkaas baa kusoo degay baa la yidhahdaa oo ilaahay subxaana watacala uu kaga waramayo nimankan qul liladiina kafaruu satuglabuun watuxsharuuna ilaa jahannam ila ilahi subxaana watacaala waxaa kaloo kusoo degay baa la dhahaa aayaadka muwaalaadka iyaguna bay sheegaan mufasiriintu oo kusoo degay cabdillahi ibnu ubay ibnu salul ninka la odhan jiray ilahay le ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu lyahuuda walnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahu minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi alqawmi alaalimiin aayaadka ayaa wixii la mid ah rag waaweyn oo saxaabada ka midina iyagu beri bay ka noqdeen oo xulafo la ahaan jiray nimankan yahuudeed waxaa ka mid ah cubaadata bnu samit nebigu u yimi wuxuu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo yahuud heshiis baa naga dhexeeyey maanta laga bilaabana mar hadday khiyaamooyinkaasi jiraan ilaahay iyo rasuulkii baan beri uga ahay shaqana iskuma lihiin xilfi dambe aanu wadaagaynaana ma jirto laakiin de waa laba mawqif oo kala fog cabdillahi ibnu ubay meeshuu taagnaayo iyo cubaadata bnu samit waa laba mawqif oo laba nin oo aada u kala durugsanaayiin mid ilaah iyo rasuulkiisa rumeeyo ka dambeeya iyo nin intixaan ah oo habaar qaba ah oo aan diin dan kala hayn oo cabdillahi ibnu ubaya waa laba mawqif oo runtii aada u kala dheer aswatu beder iyo waxyaabihii laga dhaxlay haddaynu inahaasi kaga baxno waxaa iska jira ghazawaad yaryar oo labadaa dhexdooda la wariyo culamaa isiirana iska soo wariyaan inta badanna ka mida kuwaaynu leenahay riwaayad saxiixa ama xasana ma hayno waa ghazawaada dhammaantood sheegaya uun quraysh inuu nebigu damcay calayhi salaatu wasalaam weli inuu ku hayo xisaarkii xisaarkii iqtisaadiga ahaa ee safaradoodii iyo waxoodii inaan la ogolaanin inay baxaan riwaayada dhammaantood sheegaya weeyaan maalan riwaayada koowaad ghazwada koowaad ay sheegaan waxa wey ghazwa qarqarat alqudr qarqarat alqudr meesha la yidhahdo ka dhacday ghazwada tan waxaa lagu tilmaamaa bacd qabaa'il tijaaradii quraysheed raggii dee wax ku qabay ilaafka la siin jiray ka mid ah ayaa yidhi meesha tan saan si maahae aan wadadii hagaajino oo quraysh dee aan meesha usalaxna soo marto sidaasi marka waxaa la yidhaha nimanka la yidhaha reer banu sulaym sulaym oo waxaan filaya inay qabiilkii katafaan la odhan jir ka tirsanaayeen reer banu sulaym baa waxoogaa ciidana soo ururiyey baa la yidhi oo waxay isugu keeneen meesha qarqarat alkudr la yidhaahdo waa biyo reer banu sulaym meel ay degaan weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa maqlay baa ay riwaayaadkani tilmaamayaan markaasoo ciidan ku bixiyey waxay markaa nimankii islahaa isurursada waxoogaa ayaa waxay ka war heleen oo maqleen ciidan muslimiintu leedayba inay kusoo socdaan marka way yaaceen waxoogaa xoolihii ay meesha ku urursadeen iyo intii unbaa la helay oo la qabtay iyagiina way baxsadeen wax dagaalina meeshaasi kama dhicin baa la yidhahdaa riwaayaadka qaarkood haniimo badan oo ilaa shan boqol oo halaad ah ayay muslimiintu kasoo heleen baa lagu tilmaama ghazawaadka kale tan dabadeeda dhacay waxaa lagu tilmaama iyana ghazwa diamar la yidhaahdo oo muxaram saddex bilood yani kadib ramadaan shiwaal iyo dilqacda iyo dilxija markii lasoo dhaafay muxaram ayay dhacday baa lagu tilmaamaa iyadana waxaa la sheegaa u nabigu calayhi salaatu wasalaam najid najid oo katafaan ay degto in la maqlay nimanka katafaan inay waxoogaa meesha kusoo ururiyeen iyana waa lagu baxay iyada lafteedana wax dagaali kama dhicin bil buu maqnaa baa la yidhahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kadibna wuu soo laabtay wax dagaalina ma dhicin waxaa kaloo la sheegaa iyadana ghazwo kaloo ghazwatu baxraan ay ku tilmaamaan oo baxraan min naxiyati alfurc cala ariiq altijaariya bayna maka wa sham iyadana wax dagaali kama dhicin baa la tilmaamaa ghazwat lgarada mid kaloo la yidhahda la sheega waxaasoo ghazawaad yaryara waxba sii tafsiilin mayno waayo wax badan baan kusoo arorin dhammaantood waxa ay sheegayaan un siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii heegan ugu ahaayeen quraysh dee ila nabadi kama dhaxayse dagaal baa ka dhexeeye inaanay safaradoodii marnaba ku guulaysan oo cunaqabatayn dhaqaale in lagu sameeyo oo markaa safaradii dhaqaale ee ugu weynaay ee ku tiirsanayd qurayshi wadooyinka dhammaantood in la xidho waxaanay tilmaamayaan ghazawaadkan yaryari qayb najid ma inay isku dayeen xaggan inay maraan inay isku dayeen xaggan badda inay maraan dhan walba in la isku dayay wax kastoo ay mari karaan kullu turuq dhammaantood in laga soo wada xidho taasi markay sii adkaatee turuqu tijaarana oo aada u adkaaday dhibtii horena ay gaadhay waxay bilaabeen ama waa sababihii bilaabay inay dhacdo ghazwatu uxud dagaalkan loo yaqaano dagaalkii uxud uxud waa buur xagga waqooyi magaalada madiine ka xigta oo waagi hore waxa la dhaha ilaa boqol iyo sideed iyo labaatan mitir meelahaasu dheerkeedu ahaa laakiin intaan wax la burburinayo boqol iyo koob iyo labaatan meelahaasi maraysa masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay u jirtaa baa lagu tilmaamaa shan kilomitr iyo badh waa buur yar oo madaxyo fiqfiiqan oo dhawra leh waxaa kasoo horjeeda buur kaloo la ydhaha cayneyn kur yaroo kale ayaa kasoo horjeeda meeshaas waa meesha u ka dhacay dagaalka uxud loo yaqaano markaa dagaalkan uxud siday culamaai taariikh qoraan waxay dhahdaan wuxuu u ahaa mushrikiintu mid ay ku talagaleen inay ku argutaan dhibtii kaga dhacday dagaalkii beder xataa waxay soo wariyaan nimanka ahlu siyarku in beder si ay u argutaan xoolihii tijaarada ee uu ninkii abu sufyaan la baxsaday yaan maalintaasi la qabanin oo dhammaantood in la sadaqadeeyey qaarkoodna waxay dhahdaan may waxaa la sadaqadeeyay arbaaxdeedii ibnu isxaaq wuxuu leeyahay xoolaa laftoodii bay ahayd waaqidina arbaaxdu sheegaya labaduba waa sanadaan xoogganayd laakiin markaynu isku darno culamaai taarikh waxyaabaha ay warinayaan waxay sheegaysaa in hantidii beder baxsatay loo meel dhigay si dagaal loogu galo taa macnaheedu waxa weeyaan waa dagaal lasoo qaban qaabinaya muddo sanada buu markaa noqonaya waayo wuxuu dhacay dagaalka beder sanadkaas dagaalka uxud baan ujeedaa sanadkii ku xigay yani beder ramadaan bay dhacday sanadkii labaada hijiriyada kana sanadkii saddexaad ee hijiriyada shawaal buu dhacay taa macnaheedu waxa weyaan sanad iyo bil meelaha wakti ku dhodhow ayaa kasoo wareegay dagaalkii hore wuxuu dhacay muddadaa sanadkaa markaasi waxay u uruursanaysay qorayshi sidii ay dagaal u geli lahayd yani waa tacbi ah ciidan la maalgelinayo la ururinayo muddo sanada baa la waday baa lagu tilmaamaa culamaai taarikh xataa waxay tilmaamaan dumar inay wateen iyo dad badan oo taakulaynayay ciidankaasi tiradiisa waxaa lagu sheegaa ilaa saddex kun oo nin inuu gaadhayay farduhu watay qaarkood waxay ku sheegeen ilaa laba boqol ibnu isxaaq siduu soo naqlinayo laba boqol oo faras oo dagaal ku talagalay oo uu hogaaminaya baa la dhaha khalid ibn walid ninkii la yidhaho maymanada ciidanka dhankiisa bidix jooga ciidanka midig bidix midigtiisa khalid baa hogaaminaya oo fardahan wata bidixdiisana waxay dhahdeen ikrama ibn abi jahl ayaa hogaaminayey waxaa lagu tilmaamaa ciidankani inuu watay ilaa iyo toddoba boqol oo diric yani toddoba boqol oo nin oo aamid ah oo birtan gashan aan seefta iyo warmaha iyo waxa kani karaynin yani markaynu isku darno ahlusiyarku waxyaabahay soo arooriyaan inkastoo aanu sanad xoog badani midna jirin haddana waxa ay tilmaamaan un ciidankaasi saddexda kun ee nin ka kooban ee uu u dhan yahay hubkiisii oo dhami inay ahaayeen waa quraysh iyo kanaana qabiilkii la odhan jiray iyo ahlu tihaama quraysh iyo agagaarkeeda wixii ahaa wixii aqbalay inay soo dagaal galaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu helay warka ciidanka kan iyo in magaalada madiine lagu soo socdo waxaa kaloo la tilmaama nebigu calayhi salaatu wasalaam riya ayuu riyooday riyada ambiyaduna waa xaq oo uu saxaabadiisa uga sheekeeyey uu leeyahy waxaan ku riyooday anigoo seef lulay oo dabeetana seeftii meel ay ka dalooshantay oo haddana mar labaad aan lulay oo ay sidii ay ahayd si ka fiican noqotay waxaa lagu taawiilinaya inuu ahaa marka hore yani haziimadii yarayda ku dhacday muslimiinta uxud mar labaadna kabashaday kasoo kabteen iyo siday ufiicnaadeen wuxuu kaloo riyadaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam kutilma ku riyooday ka mid ahayd in uu dirac ama yani gaashaan ama dirac dirac hasiina ama meel dhufays adag inuu ka galay ciidankaasi dhufayskaana waxaan ku tarjumay buu lahaa inay madiine tahay calaa kulli xaal waxaa lagu fasiraa markaa riyadatan sulmadu nebigu arkay ama dadka lo la gowrgowracay waxaasoo dhama inay ahaayeen saxaabadiisan iyo dadka laga dilay iyo waaxid min ahlu beyti oo xamse ah geeridiisa iyo waxaan o dhan inuu sii arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii warkani uu nebigu soo gaadhay iyo dagaalkan iyo ciidanka kani intuu leeg yahay wuxuu habeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam istishaara ama tashi saxaabada uu la tashanayo iyo waxa ay yeelayaan si ay isu difaaci doonaan tashigaasi wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam arkayay baa la yidhahdaa aragti ah inay magaalada madiine gudaheeda ka difaac galaan waayo madiine waa magaalo markaa dhismo badan lahayd dhismahaasina wuu isku xidhxidhan yahay waxaanay u ekaan lahayd sidii xusuun oo kale qalcado oo kale wadooyin yaryar un baa jira wuxuu nabigu u arkayay calayhi salaatu wasalaam markaa inuu madiine gudaheeda ka dagaal galo ansaartii rag ka mid ah oo rag dhalinyaro isaga badan baa la yidhaahdaa iyo raggii aan dagaalkii bader ka qayb gelinina way necbaysteen in madiine gudaheeda ay ku dagaalamaan waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyow waxaanu turuqyada madiine ina lagu dilo waa necbaysanayna jaahiliyadeediina madiinena laguma soo weerari jirine dabadaanu ciidan kasta ugu bixi jirnay marka maanta anagoo islaamnay miyaa madiine gudaheedana loogu soo gelaya ilahay rasuulkiisiiy nimanka waa ubaxaynaa bay idhahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ra'yigiisii markaa ra'yi aan ahayn bay soo bandhigeen oo ay caarideen wuu baxay baa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu soo xidhnay laamadiisii laamadu waa diraca kan dagaalka ama birtan la gashado ee seefaha iyo warmaha iyo waxaan aanay gelin gurigu galay laamadiisii buu soo xidhay markii uu nebigu ka tegay calayhi salaatu wasalaam ayay saxaabadii waxay yidhahdeen war malaa nebiga waynu tirqinay ra'yi aanu doonaynin ama fikrad aanu rabin nebigu calayhi salaatu wasalaam baynu usoo bandhignay ee u tag xamzo oo waxaad ku tidhaahdaa ilaahay nebigiisiiyow amrunaa liamrika tabac arrinka yagu arrinkaaga ayuu tabacu yihi wixii aada go-aamisaa baanu raacaynaa sidaadii hore aan yeela yani nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qadiyadii loo sheegay dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi innahu laysa linabiyin idaa labisa laamatah an yadacaha xataa yunaajis wuxuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi oo duruqdiisa uu saxiixinayo albani nebina uma cuntanto hadduu xidho diriciisa dagaal inuu iska bixiyo ilaa iyo dirirta galo marka yacni ka noqosho ma leh qadiyadda halkan waadixi waxay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabadiisa ku taraingaraynayay oo tarbiya buu siinayey tarbiyada koowaad uu siinayay waxay ahayd in arrinku mushaawara uu dhaco in la shuureeyo oo la tashado wada tashiga wax ku socdaan inaan qofka ummadda u taliyaa noqon qof dictator oo tiisa iskaga adagu mushaawaradu waxay keenaysaa markaasi in aaraa kala gadisan ay timaado weliba wuxuu nabigu baray calayhi salaatu wasalaam qofna inaan ra'yigiisa lagu ceebaynin xataa ijtihaadkiisu khata-ana ha ahaada markaas ha laga sawaabsanaadeen aaraadii ay saxaabadu soo bandhigtay oo runtika nebigu uu ka saxsanaa muu ceebaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam bale ilaahay baa taa isagoo sii adkeynaya aayaadkii qur-aanka soo degay ghaswat uxud ka warramaya haddana ilaahay wuxuu leeyahy facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri baa ilahay yihi marka hore waxaa la sheegay cafwi iyo istikfaar inuu meesha loo baahan yahy yani khataa dhacay facfu canhum wastakfir lahum baa ilahay yidhi iska cafi oo ilahayna dembi dhaaf u weydiye laakiin mar baa la gafay oo dib laydinla tashan maayo arrinku maaha ee washaawirhum fi lamri baa ilahay yidhi subxaana watacaala iyadoo taladii hore la seegay laakiin haddana dee taladu aaraadunbaa marka kan la seegaye in la wada tashadaa arrinka xun iyadu maaha kan la seegay taa maaha ee ilahay wuxuu leeya washaawirhum fi lamri arrinka kala tasho wax kastaoo yimaada faidaa cazamta fatawakal cala allah waxa kale waa alla baraya subxaana wa tacaala saxaabadu yani inay ra'yigooda soo bandhigaan waa lagula tashanaya ra'yigaagona lama dhegaysanayo wax macna la samayn maayo walidalika bay saxaabadu ra'yigooda ku caddaayeen inay xoog usoo bandhigaan ama ay muujiyaan oonay cidna kala baqaynin qofku ra'yigiisa inuu soo bandhigo waayo hadduu ra'yigu iska yahay mujaamala waan kula tashanaya laakiin aniguna ishaaraadkayga sugoo wixii aan idhaahdo uun ku saxabi ama raac tala isna maaha sidaa awgeed baa ra'yigu saxaabadu wuxuu ahaa ra'yi waadix oo cad oo xataa kii uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam khilaafsan mar haddaanu waxyi ahayn yani arrintu hadday waxyito iyadu waa meel kale ilaahay baa yidhi oo saasaa laysoo waxyooday hadduu nabigu yidhahdo iyada talama taalo isna cid kalama tashanaya waxaa la faray iyaguna ra'yi kama keenayaan laakiin markay arrintu tahay wax isweydiin